إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada baangaraaf ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar kamiin ah oo shalay ku qabsaday duleedka magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe saddex askari oo yugandhees ah ayaa ku dhintay weerar ka dhacay shabeellaha hoose askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa magaalada baraawe ee shabeellaha hoose ku dilay wiil dhallinyaro ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqayn ka geystay saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay gabar jirdil loo geystay islamarkaana muuqaal laga duubay oo ku sugnayd magaalada hargeysa ayaa ka sheekaysay dhibkii ay la kulantay askarta dowladda federaalk ayaa mar kale degmada wadajir ku dilay wiil yar oo aan qaangaar ahayn faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa in ka badan toban xarumood oo ku yaala degmooyinka muqdisho oo marqura la wada weeraray إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijiriyaduna waxay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha toddobaad sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan saddex iyo labaatanka bisha labaad labada kun laba iyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada baangaraaf ee uu maraykanku tababaray ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar kamiin ah oo shalay ku qabsaday duleedka magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe weerarka kamiinka ah ee lala beegsaday askarta baangaraaf ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii ciidamadan ay weerar ku qaadeen tuulada fiidow oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ayaa deegaanka gudaha u galay balse markii ay dib u soo laabteen ayaa waxaa jidka kamiin u dhigay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab oo aad u hubaysan dagaal muddo laba saacadood oo xiriira ku dhowaad socday oo dhex maray ciidamada baangaraaf iyo sidoo kale mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalkaas waxa uu sababay in la go'doomiyo ciidamada baangaraaf ee weerarka dhabagalka ah ku dhacay baangaraaf ayaa waxay qayladhaan gurmad ah u dirsadeen ciidamadii maraykanka kuwaasoo iyagana hawada soo geliya diyaarada helikabtar iyo kuwo daroon ah waxaa la sheegay in diyaaradahaas ay geysteen duqeymo walow wax khasaare ah uusan ka dhalan ciidamada baangaraaf ayaa intii uu weerarka socday waxaa weerarka looga dilay askar badan kuwo kalena waa laga dhaawacay inta la xaqiijiyey waxaa dhimasho ka noqday toddoba askari dhaawacyadana waa lix askari uu ka mid yahay sargaal laba xidigla ah kaas oo lagu magacaabo fartaag sida aan xogta ku helnay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hadda gacanta ku haya deegaanadii shalay lagu dagaalamay ee ka tirsanaa shabeellaha dhexe saddex askari oo yugandhees ah ayaa ku dhintay weerar ka dhacay shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo cadowdibille oo hoostaga degmada afgoy weerarkaas waxaa ku dhintay saddex sargaal oo ka tirsanaa ciidamada yuganda miina baarayaal ayay ahaayeen saraakiishan weerarkan ayaa noqonaya mid dhabarjab ku ah ciidamada yuganda maadaama ay saraakiisha miinabaarayaasha ahy ku yar yihiin dhanka kale waxaa faahfaahino dheeraada laga helayaa in ka badan toban xarumood oo ku yaala degmooyinka magaalada muqdisho kuwaas oo mar qura la wada weeraray xarumaha la weeraray waxaa ka mid ah xarunta degmada hodan xarunta degmada wadajir xarunta degmada kaaraan halkaas khasaare ayaa ka dhashay oo laba askari ayaa dowladda federaalka ah kaga dhaawacmay xarunta degmada shibis xarunta degmada boondheere hal askari ayaa ku dhintay laba kalena dhaawacyo adag ayaa soo gaaray xarunta degmada yaaqshid xarunta degmada hilwaa xarunta degmada dharkeenley xarunta degmada daynile xarunta degmada holwadaag xarunta degmada wardhiigley iyo sidoo kale xarunta garas baale ay ku leeyihiin dowladda federaalka dhammaan xarumahaas aan soo sheegnay waxay la kulmeen weeraro culus oo kaga yimid mujaahidiinta al-shabaab weli dhacdooyinkiina soo gaaray ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxa ay duqeyn ku qaadeen xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ilaa sideed iyo toban madfac ayaa gudaha xerada ku hoobtay waxaana lasoo wariyey khasaaro culus oo la gaarsiiyey ciidamadii xeradaha ku sugnaa sidoo kale baay mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig kaleoo askarta maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen degmada bardaale waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay hal askari jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal toosa ay ku qaadeen fariisin askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin agagaarka halkan loo yaqaano singaler ee duleedka magaalada kismaayo ugu dambeyn xad beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab gelinkii dambe ee maalintii shalay kamiin ayay u dhigeen ciidamo ka tirsan shisheeyaha kenya oo ku socdaalayay agaarka deegaanka kulbiyo waxaana jira khasaare kala duwan oo la gaarsiiyey ciidamada kenya war ku saabsan gabar jirdil loo geystay islamarkaana muuqaal laga duubay oo ku sugnayd magaalada hargeysa ayaan idiin soo wadnaa balse markaan askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa magaalada baraawe ku dilay wiil dhalinyaro ah wararka naga soo gaaraya magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in askari ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ee halkaas ku sugnaa oo uu dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray maxamed askariga dilka geystay ayaa isna lagu magacaabaa cumar isagoo baxsad ah ayuu galay xero ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dhanka kale magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk waxay dhowaan ku dileen wiil dhalinyaro ah oo aan qaangaar ahayn dilka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana wiilka yari lagu magacaabaa yaasir cabdikariin wuxuuna ahaa wiil aad u yar gabar jirdil loo geystay islamarkaana muuqaal laga duubay oo ku sugnayd magaalada hargeysa ayaa ka sheekaystay dhibkii ay la kulantay waa mid ka mid a dhacdooyinka ku soo badanaya geyiga soomaaliya gabadha waxaa lagu magacaabaa yaasimiin xili ay socdaalaysay mid ka mid a waddooyinka magaalada hargeysa ayaa waxaa soo gaaray gaari ay wateen koox dhalinyaro ah kuwaasoo qaab aan wanaagsaneyn ula dhaqmay yaasmiin ayaa ka sheekaynaysa dhacdada sida ay ku bilaabatay iyo dhibkii loo geystay sidii baan ku tegay buurta kala seexan meel xagga ka xigta aan markaa ku balansan inaan tagno ayaan tagay saa markaan gaadhiga uga degayna nambarkii waa laygu bilaabay qoriba xagga dambe layga dhuftay basbaasna waa laygu shubay gaadhigii markaasa uga degeen oo daaqadiiba xidhan ayuu ninku iga jaray qori xagga dambe madaxaan ka dawaqay basbaas bay inana igu shubtay meesha taagnayd bacdiin waxaa dhacay in dhulka lay dhigoo lay dilo ninkuna caloosha u iga laado ama tago kadib markii lay jilciyay kadibna video baa layga duubay wallaahi walaal iyagoo idilayaa oo maxaan ku dhaday videoga waata layga duubay malaha waa lasoo dhigay inamo yaryar baa iga soo gaadhay inamada yaraa markay arkeen bay yaaceen inamada yaraaba eryaday xataa diracay aan xidhnaa way igu dilaaciyeen inan guri ana kasoo baxday dirac bay igula soo carartay oo lay xidhay kadib lambarkii xaafadaydan soo qaraacay markaan saa isir lambarkii ula hadal baan kooma galay waa hagaagtaasi waxay ahayd yaasmiin oo ahayd gabar ku sugan magaalada hargeysa waxay ka sheekaynaysay dhibaato ay la kulantay ka gadaal markii koox dhalinyaro ah ay weerar ku qaadeen warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa